amniga dhinaca cost region alxamdulilah damale jawigu fiican yahay maaragtay waxaa soo galay maaragtay dad dibid ka imaadeen oo dalxiis u imaadeen iyo local tourism labada waa imaadeen marka alxamdulilah hoteelihii hadda waa ay buuxsameen jawigana uu fiican yahay haddii aan ugu horeyn ku bilowno mombasa dhowaan waxaa ka dhacay shil dil ka dhacay askari qori laga dafay maxaa dhibaatooyinkaas inta badan ka dhacaya magaalada sababay run ahaantii horta meel maaragtay ummadda ay ku badan tahay waxawaaye caadi weyaan ee maaragtay xogo xarbi xarbi laweyna ma hayo dilka kama askariga maaragtay dhawaac waxaan maqlay yarka inuu yahay yar arday oo maaragtay iskuuley oo xooga maskaxdiisa yaa lagu jiro ayuu ku jiray marka qorigii waa run waa la qaatay laakiin ninka qaatay maskaxdiisa ma fiicneen oo maaragtay nin waalna u hay oo arday iskuul u hay wax weyn oo dhib oo saas ma laha adiga waxaa jira ad qolyaar oo kuhalikuha iyo iyo baangada dadka lagu jara ayaa jira oo waktigii subaxdii hore iyo ama ama aroortii run ahaanta nimanka waa qaqabanay oo maaragtay qaar jeelahay ku jiraan big number waan haynaa oo waan qabanay about hundred of them xabiskay ku jiraan so uh, anytime in maaragtay keeskooda maaragtay maxkamaddu jira so mawaajiliya maxaa la maxkamadda waa tahay dalxiiskii lagu yaqaanay mombasa iyo xeebahan gobolka ee kenya muddo badan waxaa la sheegaya inuu hoos u dhac jiray oo weeraradii al-shabaab ay saameeyeen maxaa hadda kusoo kordhay maxaa iska bedelay wallaahi run ahaantii horta muddadan halka joogay hadda maanta hadaad ada maaragtay hotel hoteela u baahan tahay helmays waayo fully booked weyn hoteelaha kudi dalxiiska zaaid u imaaday alxamdulilah oo maaragtay dhinaca local iyo international labada way joogaan kumaanisha waxaweeye amnigu fiican yahay ceeb qeyb u qeybsanaya jirta oo maarata tourism police unit oo tourism police unit laha oo hoteelaha kuda ilaaliya beaches ilaaliya horey waxaa u jiray in al-shabaab ay weeraro idinku soo qaadeen dhinacan gobolka xeebta gaar ahaana laamu iyo dhulkan hawdka ah idinkana aad dagaallo ku qaadeen oo dhib ka dhacay meesha maxaa ugu dambeeyey sidee xal sidee ku xaliseen wallaahi horta wax kasta waa qadarka ilaahay maaragtay dhinaca bon forest ciidan badan baa jooga oo boliisi haya dhinaca militariga waa la dagaaltamaa marka dadweynihii yaaba ka hor imaaday horta runaantii oo maaragtay nimanka waa la soo nacay waayo dhib ay geystaan mooga faa'iido ay geystaan ma laha alxamdulilah cost region is okay sidaan ku sheega horaan dadweynihii hadda ayaamaan dowladda la shaqeeya waayo haddee maaragtay ninka hubaysan meel ku qarsa hubkiisa ku qarsana ma laha dadweynihii yaaba soo sheega walaniyahu waa lin soo hayaa dad falaanaan aragna marka alxamdulilah waa dadweynihii hadda maaragtay dowladda ay la shaqeynaya
ciidamo badan oo boolis oo shaqeynaya xeebihii oo ammaankooda la adkeeyey ma xilligan fasaxa ayaad sidaas u adkeyseen ammaanka mise mar kasta xilli kasta joogto waaya sidan xilli kasta waa amniga waa waa la ilaaliyaa twenty four hours hadda oo maaragtay lagu jiro sukukugadan holdaygan maaha wakti kasta waa la ilaaliyaa mar dhexdaana waxaa jirtay inaad xuduudda xidheen dhinaca soomaaliya gaar ahaana dhinacan gobolka xeebta ah ee maamulka laamu weli ma xiran tahay mise dib ayaad u furteen maya xaduudku wuu xiran yahay weli xaduudku wuu xiran yahay sababta loo xiro waxaa waaye amni darada oo meelahaas ka soo socotay laakiin soo socod laweyn ma laakiin way xirantahay dowladdu way xirantahay xaduudka dhaqaaq ma jiro